bismillaah kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haldoorka haweenka oo toddobaad walba aad ka dhegaysataan raadiyo kismaayo codka dowlad goboleedka jubbaland barnaamijka dhegaystayaal inta uu hawada ku jiro waxaa halkan si toosa idinkala socodsiin doona anigoo nastaxa xaaji cabdiraxmaan ah dhanka farsamada quruxda badan waxaa iga kaabayo cabdirasaaq cali cabdulle cabdirasaaq socoto barnaamijka haldoorka haweenka ayaan dhegaystayaal toddobaad walba waxaan kusoo qaadanaa siyaabaha ay nolosha u maareeyaan haweenka sida ay uga gudbaan caqabadaha nolosha iyo sidii ay horumar nafsadooda iyo tan qoyskooda u gaarsiin lahaayeen toddobaadkan ayaan dhegaystayaal barnaamijka haldoorka haweenka waxaan kusoo qaadanaynaa konton haween ah oo iska kaashaday sidii ay u maareyn lahaayeen noloshooda kuwaas oo ah barakacyaal ku soo barakacay xarada barakaca ee danwadaag ee degmada doobley
haddaan dumarkeennu arumayn hambigeenna miyaan hegsalaynba inaan heer gaadhno adduun la halmaalo
dhaqaale ay ka heleen dalagyo ay u iibgeeyeen suuqa dhoobley ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa wax ka bedelay nolosha konton qoys oo iskugu jira barakac iyo qaar ka mid ah dadkii kasoo laabtay xeryaha qaxootiga dhadhaab kenya dalagyadii ugu horreeyay ay soo goosteen bishii diseembar ee sanadkii aan soo dhaafnay ee labada kun labayo labaatanka ayay ku heleen dhaqaalo kala duwan waxaana u suurageliyey dhulka bannaan oo ay abuurteen afar bilood ka hor kaas oo ahaa dhul aan deegaan noqonaynin oo u dhow xerada barakaca ee danwadaag maamulka doobley ayaa u ogolaaday dadkaasi in ay beertaan dhulkaasi sida ay rediyo kismaayo u sheegeen qaar ka mid ah dadka aan waraysanay aamino ismaaciil cumar waxaa suuqa khudaarta ee doobley ay u iibgeysaa konton keeji oo yaanyo ah oo halkii kiilo ay ku iibiso lacag dhan boqol iyo siddeetan kun oo shilinka soomaaliga ah boqol xabo oo qara ah oo halkii xabo lagu gadayo lacag dhan afartan iyo lix kun oo shilinka soomaaliga ah iyo konton xabo oo bocor ah oo halkii xabo lagu iibinayo toban kun oo shilinka soomaaliga ah aamino ayaa sharaxaysa isbeddelka dhinaca nolosha ah ee qoyskeeda ku imaaday tan iyo markii ay u gadmeen dalagyadii uga soo go-ay beerteeda oo dhan soddon mitir oo isku weer ah waxaan ku beeranay danwadaag markii aan soo degnay horta danwadaag ilaa lix sanaan deganahay hadda markii aan degnay markii u horreysay dhulku dhulku dhulkii dawladdu bixisay baa dadweynaha laga qaaday dhulku wuxuu leeyahay markaa meelo weelahoo iska godan oo qadar ilaahay ku samaysanoo weelahoo biyuhu fadhiistaan oo kamoorka geedka la dhahaa ka baxo meel baanu kolkii hore oo danwadaadka bartankeeda ahayd oo weel ah ayaan beeranay aniga oo annaga oo saddex ruuxa maamadii hadda aan kuu geeyay cibaado ahayd iyo saddexdaa ruux iyo gabadhaydii la dhaho afartaa ruux annaga abaanu dhul intaan banaynay baan beeranay adigu dad baa markii dambe nala soo galgalay waana lagu qabsaday dhulkii raashinkii nooga baxay waa nalaga googooyey annaga waa nalagu garaacay adigu dhib baa naga soo gaadhay qolo markaale annagaale dhulkaa nagu qabsay waan iska joogi jiray aduu muddo ilaa saddex sano oo dhadhowa markaan joognay ka dambeyseen saddex iyo meelaha deganahay yaanu meeshan oo xaafadda ka yar go-an oo weel ah oo iska bannaan yaan haddana qabsanay oon tagnay weel waxaan ka wadaa meesha godane biyuhu isugu tagaan maaragta hara hara ana aan ahayn oo de meel hara ahoo hadda hara biyo fadhiisioo weyn ahayn laakiinse dhulka ka godanoo biyuhu isugu tagaanoo beerta ku haboon meeshii baa deedna guddoomiyahana nidhi meeshan haddaan iska beerana ka warranoo beertuu yidhi uu nagu taageeray waan isugu nimid annagoo badanoo markaa dhowr iyo labaatan ruuxaanu isugu nimid dhulkii baan banaynay raggii baa dhulkii baneeyey rag baa ruuxii aan qog haysanno lacag buu bixiyey dhulkii baan banaynay meeshii haddaan isugu tagnay adu calaaya kulli xaal meeshii waan banaynay meeshuna meel dhulkii dawladda bixisay ee dadweynuhu lahaa kamid ay ahayd marka haddaanu meeshii banaynay oonu hagaajinay dadkii wuu soo batay naga intaan banaynay mooya wixii nagu dhawaaya dhan baa ninba in banaystay ninba in banaystay ninba in banaystay dad konton ruuxaanu noqonay adigu meeshii waan iska beeranay oo nin weliba tabartiisii wixii uu ku beeran karay wuu ku beertay waardiyaan samaysanay dayr koraan usoo oodno oodan ku samaynay nin waardiyaahoo saddex dollar calaa shaqsi ruuxii ka qaata kana shaqaysto oo qofkii tabar yar maaragtay kolkaa wax galan kari waayo u falo oo lacag ka qaata ayaanu u samaynay marka walaale waa aad baanu ugu fiicnaanay wax kale xitaa haddaadan ka helin beriga ilmaha waxaad ugu darsan lahayd iyo wixii aad wax ku cuni lahayd suuquma doonanaysa hadda saacan aan joogno waxaa ku beeran galey dhinac bay kaga beeran tahay qarana wuu ku beeran yahay hadda uun booca tuuraya hadda ka horna waxaa ku beeraa geedka la dhaho bocorka yaanyo raade basbaas basbaaska isaga waa geeda waaweyn wuu iskaga beeran yahay iska baxaa inta geedahan kale marna da waa la beeraa marna way dhamaadaan marka waxyaalaha noocaasaa ku beeran hadda waxaa hadda ku beeran qare iyo galey bas waxoogaa un adigu hadee galeyduna hadda waa dubay oo waan soo guranaa qaruhuna haddin buu dhalayaa weli isaga nacsi lagama gaadin xooga madin baan ku beeraa yaan baan ku ku fallaa kolkii hore waynagu adkaydo oo haddee dhulku dhul iska qaarda aan hayn buu ahaa markii dambe se hadda way jabtay oo waxa weeye cara waa xeedxeed hadda laakiinse markii aan bilaabayna xaaladda wallahi aad bay nooga hortimi waxaan la kulanay haddee dhul adag oo hor leh oo geedkii laga goynayo oo yaambadii lagu qodayo oo dhulkii adag yahay dhib badan baa naga horyimi marka hadda dhulku wuu jabay oo beer buu noqday oo caadi buu noqdo geed aan geedkaan ku beerta ahayna kuma yaalo dhulku wuu jilcay oo hadda waad iska iska xaadxaadhan kartaa hadda dhulku waa caadi magaaladan ka iibiyaa meeshaan deganahayna waan ka iibiyaa haddii meeshaa lagu iibsan waayana magaalada hoosaan u ragaa gadanaya waa la rabaa beertaa lagugu imanaya bocorka iga gad qaraha iga gad habuuqa iga gad beertaa lagugu imanaya dadku wuu u baahan yahay waxay ahaayeen bocor iyo waxay usoo go-ayaanyo xaafada dhexdeedana waa laygaga gataa oo kaatiin yar baan leeyahay suuqa haddaan rabo waan geeya waa layga gataa beerta dhexdeeda waa laygaga gataa wixii waa wax daruuri loo baahan yahay laakiinse dee beer weyn oo dhaqaale weyn kaasoo gelaya ma aha midka labaad biyaha tuubooyin yaryar baa noogu jiro aan aada ugu rafaadsannahay tuubooyinka annaga gashanay lacag iyo qarash badan baa nagaga baxay biyaha saan rabna ee fiican nooguma keenaan ceelka dadweynaha dhanka dhexeeyaana wax annagana naasku noogaga jiraa midka labaad bishii waxaan bixinaa calaa qoys shan dollar kolley aniga aamin ahaan haddii laysku celceliyo boqol iyo konton dollar waa igaga baxday dhaqaalaha iiga soo baxay waxa weeye anigu waxaan waxaanahay saaxiibul ciyaal waxaanahay dheri biyo kulul baa dab ii saaran ilmo yaryar baan haystaa oon aabba lahay habeen iyo maalin cuntada aan carruurtayda u karinaayo qudaartaan ku darsada iyadaan ka helaa kolkaan iyada lacag ka helana waan ugu soo gataa waxaan ugu baahanahay xooggeydii oo xalaala oo ilaahay dhul iga siiyey weye wax badan baan ka helaa ma tiro koodi kara waxaan ka helo kalay markaanan beerta lahayn waxaanan haysanin qudaartao dhan maanan haysanin lacag markaanan haysanin anigu qofka xamaalaanahay lacag markaanan haysanin dukaamahan anaha kasoo qaadan jirin haddana carruurtayda kuma baahi bixi jirin hadda se carruurtayda waa ku baahi baxday habeen iyo maalin hadday kala karsadaan hadday isku karsadaan oo hantidoodii usoo go'day laakiinse wax dee markaa iska yar nool maalmeed saddex toba boqol iyo afar toba boqol iyo waxaa iska nool maalmeedka waad ka helaysaa markay kuu soo baxdo laakiinse waxa aan helay wax joogtaaho joogto waxaan u helay guriga bedelka hadda waxa adeega reerka kaa bedelaa wax hawl yar ma ah abuurka waxaan ku helaa hadee waxa weeye beerta beer weyn maahae qaraha ka baxana waan uga ururiyaa xabadda cartooda cuntaan uga ururiyaa abuurka bocorka laftigiisa hal iyo labaad qalajinaysaa intaad meel dhigto markuu bislaado aad meel dhigaysaa oo haddana ku celinaysaa yaanyada laftigeeda iyadun baad iska dhex abuuri aa galeyda laftigeeda waxoogaa sabuulaad meel u dhigi markay beerta goodun badaayar haddana ku abuuri waxaa kale oon ka helaa oo hadda aan ku fiicannahay waxoogaa yaroo riyaa afar shan neef oo riya aan leeyahay riyahaygaasi afar iyo labaatanka saacadin soobkii waxgadaayo bal iyo waxbaan uga helaayo hade iyo caws iyo wixii ka baxa marka inkasta oo waayi han dambe yaanyadu naga xumaatay waan beeraa laakiinse way naga xumaataayoo waxay u baahan tahay daawo daawona uma hayno qiimaha lacaanadaa labaatan labaatan iyo shan meelaha kolley waxaa kamid ahun bocorka iyo iyo yaanyada qaraha laftigiisa waa dhexdehay oo xogaa qariya iga baxay waan geeyey laba laba doolar laba doolar iyo bar laba doolar iyo bar waa laiga siisanaya xabadda qaraha waxyaalahaan iibiyey ma marba wixii ku hor taaganee nolosha qoyskaan baan ku maareynaya haddii ilmaha waxbarashadooda markaa ii taagan tahay hadday biyihii iyada galay iyo qarashkii iyada galay ii taagan yahay haddii ilmaha markaa raashinku ka go-an yahay oo ii taagan tahay walba wixii wejigayda taagane markaa caqabad igu hay hortaagan ma ku difaacay horta waayaanya ii baxday lacagteeda aan ururiyey laba milyan iyo shan boqol oo cunada caruurta iyo waxyaalahaas ayna ku jirin ha laakiin qarashka galay baa ka badan biyaha oo keliya ilaa boqol iyo konton doolar ugu joogo dhulka waxaan bixiyaa hadda waa biyogelinta ma ahayn biyaha socda dhul kasta waxaan bixiyaa sideed doolar oo todo saddex doolarna tay waardiye shan doolarna tay biyaha bixiyaa wax yar markaan joogo beerta waa la ooday ood baa lagu oodaa markaana shan shan doolar lixi lix doolar waxay noogu hagaagtaan bixinaa caqabadana haysato kow waxaa ka ah biyaha laba waxaa ka ah beerta oodisteeda oo hadda aan u tabar la-anahay xoolihiina kama karayno waxay ku tahay adduunyadaa soo geli nin waardiyaa jooga ninkii beerta waa beeri weyn had iyo jeer ma ogaan karo hadda marka jooga xagga kaliya kasoo gelaya wixiina waa oodo waa qurac oo marka toban beri jooga wuu qalalaya wuu sabaya lamber laba oodaa noogu daran lamber saddex waxaa noogu daran abuurkii iyo waxaa noogu daran qalabkii aanu ku beeran lahayn lamber afar waxaa noogu daran daawadii beerta daawadii beerta daawo uma hayno midka labaad annaga dadka annaga inta badan waxaa noo geysay un dan unbaa meesha nagu kadadee waa ku yaryahay wixii beeraleeyahay marka waxaa noogu fiican tababarka beerta in naloo furo abuur in nala siiyo daawo in nala siiyo qalabkii beerta in nala siiyo beerta in naloo oodo oo konton qoys meesha ay wax ka dayday ee kafeeyey horta waa meel weyn oo in wax loo qabto ku haboon waxaan rabnaa beerta in silig naloogu oodo oo xoolaha nalooga caabiyo oo biyaha beeb weyn inta naloo geliyo nalaga caawiyo oo bilaash nalooga dhigo ceel waxootigu leeyahay biyuhu kasoo baxaan ceelkii rag baa iska jooga gumaysi baan ku qabnaa haddii la rabo waa nalaga xidhaa haddii la rabo waa naloo sii daayaa qaylo iyo qajajac iyo muran iyo lacag ma bixisid iyo maxay iyo dhib baan ku jirnaa khadro daahir yuusuf oo ka mid ah qoysaska barakaca ee noloshooda wax iskaga beddashay dalagyadii beerta uga soo go-ay waxa ay ka heshay dhaqaale fiican oo gaarayo ilaa lix milyan iyo shan boqol oo shilinka soomaaliga ah oo u dhiganta laba boqol iyo konton dollar lacagtaas waxa ay ku maaraysaa nolosha qoyskeeda beerta arta aan joogno dawada ku taallo laba guuaan horta abuuranay labada guuna maasha allah guuga horta kii hore horta wax dhaaxa ah kamaanan helin guugii hadda maasha allah ilaa deertaha deertada baamiyaa noo baxay aymiroolaya noo baxday waxaa noo baxday galley waxaa noo baxay qare digir alxamdulilah intaba waan beerta laba meelaan beerta ka leeyahay meelna khudaarta yaryaraan ku abuurtay meelna galleyda digirtaan ku abuurtay waxaan geeya yaanyimirooleyda baamiyaha bisbaaska aangees digirtan cidda iyo geleydooda ciddaan u keensaday dadanka igala wareega dad qaraha horta maxaan dhadaya yaanyada horta waxaa kiilada la igala wareega shan iyo toban digirtan aad laakiinse digirta uma gadinoo ciddaydaan u keensanayo dad dadxaasaan aaye galeyda iyo digirtaba ciddaan u keensanayo aad uma gadin laba saddex jirgaan digirta waa ii noqotay mar waxay geleydana waxay ii noqotay maxaan dhahday fuustooyinkan baalkadan caagga ah oo oo kenyaatiga maarata haamanka yaryarka ah muggiisa midna ii noqotay oo ilmahan u shiitan soor uga dhigtaayan cajiinna mar uga dhigtaa muufada ugu dubtaa alxamdulilah alshukurillah qarahana waxaa liiga siinaya hal doolar iyo bar caadi guriga iridiisaan dhiganaye guriga iridiisaan dhiganayo hal doolar iyo bar midka waaweyn hal doolar iyo bar ka yarkaa nus doolar shan iyo toban xaboolaale aan caadi u helay lacagtiisa walaale wax faa'iido ahoo aad ah waa cidda uun ku celi cidda uun ku celi hadeerna beerta waxaan gashana tubooyin biyo ah waa biyihii ku bixi waa adigu uun adigu uun gadaal adigu isugu celi waayo waa saxda waa sax maasha allah horta markii kow aad wax gadanaysid oo suuqa geysatid horta lacag gacanta waad ku qabani ama cidda gadaal ugu celi ama beerta gadaal ugu celi horta lacag waad kala imaani shan boqol oo kale mar milyan ay noqoni marka yaanyada aad u geedo suuqa milyan ay kuu noqoni markaan isku geeyo waa laba boqol laba boqol maalna ii noqota laba boqol alxamdulilah waa cidda qoyska horta cunug iyo ilmaha yararka iga xanuunsan dhakhtar waan ku geystay wixii maxaa dhaday hilib hilibkooda wixii koosaartoodan oo uga baxsaday biyaha beerta nink ninka waardiyaha ninka ii falaayo alxamdulilah walaalo wax weyna ii qabatay meel unan iska fadhiyey oo wadaadkayga xamaali ah wuxuu ii keena unan iska cuni jiro marna la weynaayey marna la helaayey haddana alxamdulilah alshukurla cambuuladii digirta isku darso saliida cadday ku darso alxamdulilah walaale isagu madama hadda cambuulo ku shubanaa iyo suugo ku shubanaaba maya walaale wax welwel ah wax welwel ah oo maxaa dhahday aan qabno oo maanta aan ku murugsanaha ma laha iska xamaalana wadaadkaygana dhinacu isaga booda marna wuu noo soo helaa marna maxaa dhahday wuu noo waayaa anigana halkaasaan u ordaa oo maanta dha u gow leeyahay alxamdulilah wallah noloshayda ilaah ba horta ka sheekey karo ilaahay xaggiisa laakiinse xag bila aadan walaale aada aadaan aan isaga dhibaateysneen waxaa kamid ahaa biyo tubo ilmaha aan usoo gashto biyo ah awal waan xamaali jiro ceegaan soo gerangaray jira biyii waa go-een maxaa dhahday rafaad rafaada walaa sigi jira alxamdulilah hadeerna biyaha gurigeenu ugu jiraaba markii hore hasheeg waa marna hel marna waaye aheyd laakiinse dugsi qur-aanay ii dhigtaan dugsi qur-aanay ii dhigtaan calaa cunug toban dollaraa loogu dhigaa waxaa ii dhigata afar ka horay dhiganayen laakiinse macalinku wuu iska yeelanay awa lacagtii macalin markii la keeno wixii la keenaa lagaa siini mar waxaa laga yaabaa inaanan dadka waxba aanan ku shubina macalinka la siiyo hadeerna welwelba imaba hayaba haddana welwel ima haayo macalinka utuur inteeba hataa haddii hadda isoo gasho macalinka utuur marka horumaris maraaba horumaris loo siiniba hadda waa ii abuuran waa geleey iyo shamuure iyo bisbaas mar dhowaan abuuray bisbaaska weli hadda ubaxyadii oo wadaa kuwii hore way tageen moogtahay kuwii hore way tageen oo way go-een kuwaas oo way qalaleen kuwa hadda aan abuuray waa galeey oo hadda mirihii ii wado iyo shamuureydii ubaxii wado iyo baam iyo bakii xumaayo oo bisbaaska ahay isagana ubaxii wado weli dalag weli kama helin laakiinse waan ku jiraa alxamdulilah inaan ka helo waan ku jiraa insha allah been ma sheegi karo wax igu taageera aniga iyo kula hadlaaya iyo waxa anigana inta aan ogahay oo beerta nagula jirto walaala waa la gataa abuurka galeydayada caadigeeda gasha la keenay maayo agteeda laga keeno waayo wallahi waan kala waan soo kala gadgadeen laakiinse markii laisku geeyo shan boqol way tahay shan boqol yaambooyin waan haysanaa hor yaambadaasaan ku falanaa shaqaalayaala maxaa dhahday dad keligeeda dhulka mar shaqaalaad u dirsanaysaa afar doolar kaaga qaadan shantii tillaababa alxamdulilah rafaad waa lasoo maray alxamdulilah intaan fasho iyo intuu shaqaalaha falay intaan fashaa a iga fiican oon fashaa oo subax saan u aadaa waxaan ka imaanaa maqribkii ka subaxda aroortian aadaa halka saaca habeenimona waan ka imaadaa marka hadda alxamdulilah intaas waxaan qabtaa abuur iyo waxaan isku wadaa iyo falis waan abuuri maxaa dhahday markaan abuuro ka kalena dana fali tuwa tuwa lii bedelayda hector haadkiisa waay walaala waxaan jeclaa in nala taakuleeyo oo abuur nala siiyo oo nala gacan qabto oo wara naloo falo meel oo roobka markuu yimaado biyuhu maxaa dhahday noo galaan wallahi waxaan kusoo saarayna andhowyada maarata andhowyada cadcad meel god ah oo tubo ku jirto god intaan kasoo balballan beerta saasaan ku waraabeyna walaala aan dalaggaa yarka nooga soo baxay dhib iyo dhibaato biyuhu walaala waa meel tubo ah bu meel aho oo intii la yiri beerta maxaa dhahday tubooyin la gelina ee biyihii noo soco waayeen meel halkaasoo kaleo noo jirto cabaar noo jirto nisa camal ah aan kasoo daldalin walaala biyaha inta qudaarta aan beecinayo waxaan ku dhibidkayga oon ka keena meel ama aan la kufo ama aan la jabo hataa maraa hataa luka jabay waxaasna waxaa loo yeelo uun shaqa shaqa la-aan intaa intaas ka fadhi laheed uun hilibkaada cun waayo biyo waxaa dhada horta nin walbaba horta marow godka meesha biyaha lagu soo furo iska go-ayaan keenaa lagu dhihi lacag yaroo lagu qodo iska soo aruuriya hal dollar ama maxaa dhada laba laba dollar iska soo aruuriya godka lagu weyneeyo wax saasa ma ogiye maya dadka soo laabtaan anigu kenyan ka soo qax kenyan ka imaaday lix iyo toban ka imaaday xagar dheer
haddaan dumarkeenu arumayn hamigeena miyaan hegsalaynba inaan heer gaadhno dul la halmaalo
waa tahay dhegaystayaal waxaa intaasi inoogu eeg barnaamijka haldoorka haweenka oo toddobaad walba hadahan oo kale aad ka dhagaysataan raadiyo kismaayo codka dowlad goboleedka jubbaland barnaamijkan barnaamij lamida intaan ku kulmi doono annagoo isku duwan waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo haween horumar gaaray
haddaan dumarkeennu aan rumayn hamigeena miyaan hegsalaynba inaan